Deegaanka Ceelbaar oo shan iyo toban kiilomitir u jira degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo harakada Al-shabaab. Dagaalka oo ay soo qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalka dhex maray. Gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool Xasan Aadan Girdhuub ayaa mustaqbal xafiis wareedkeeda Baydhabo u sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya dagaalkaasi ay kaga dhinteen afar ruux lix kalena ay kaga dhaawacmeen wuxuuna dhanka kale sheegay in Al-shabaab ay ka dileen ilaa iyo siddeed iyo toban ruux oo Al-shabaab ka tirsan waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha degmada Waajid Xasan Aadan Girdhuub korodhay dagaal aan dhahay ee hoyd dowlad Soomaali iyo nimankii shabaab deegaanka dagaal ku dhino la reey Ceelbaar weediyada jarta motion kilometer duulaanka ma weerar kala qaaday ciidamada dowlad Soomaali oo weedi jooga qaaday taan uga ama la sooda ciidamada dowladda Soomaali lina dhaawac afar dhimasho ka dhacay marka anafta goobta dagaalka rood nimanka oo gruubka kale oo shabaab yoona wali ku dhimatay hageega ee anafta baarigii ankaraan tumusiyo dafod Gudoomiyaha ayaa waxa uu dhanka kala sheegay in deegaanka Ceelbaar ee degmada Waajid hoos yimaada ay haatan aanan jirin cid ka talisa. Wuxuu sheegay in Al-shabaab ay deegaanka meel labaatan kiilomitir u jirta ay bannaanka ka joogaan, dowladda Soomaaliyana ay dib uga soo baxday deegaankaasi.
deegaanka oo dagaal ku dhig deegaanka galanta ka haysta malle waxaan ku dhimaysnaa oo burburinay oo shalay yeeranay meelo ku diinay oo fadhiisma ay tahay naganay kulliyana saasa warka ka ay meelo oo labaatan kilomitir jarta oo tiirala ayaan istaagay ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in hadafka howlgaladooda uu yahay in ay furaan wadooyinka degmada Waajid ee xayiran ee Al-shabaabka ay xayireen wuxuuna dhanka kale sheegay in muhiimadda ay tahay in ay isu furaan magaalada Baydhabo iyo degmada Waajid ee gobolka Bakool wali qorshahan ninka dadkana lama qorsho istaraatiijiyad isbaalgareesto walib waa deegaanka reeraysan tuuliyaalka wajida ku kumaay inta la qoreeyo dhan kalena walib waa jidka oo baydhow iyo horeysa oon dhahoy isuna qorshe ku lena waqti dhow antuuna horeyna oo jidkaas furna oo baydhow ilaa wejid jidka hornaadaan ku talagalkaan oo ilaahay lakana walaal ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgallo ka sameeyeen deegaano ka baxsan degmada Waajid ee gobolka Bakool waxa ayna howlgalladani qayb ka yihiin dadaalada la doonayo in lagu furo wadooyinka degmada Waajid ee gobolka Bakool Maxamaadan Idaacadda Mustaqbal Baydhabo